antiyo raashinkiisana deertastii aragni nuu kordhist na gacan qabad walna siis waanbaxaagna magaalada berille
hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa mar kale degmada diinsoor gaarsiisay saddex diyaaradood oo sida shixnada raashiin gargaar ah kaasi oo qeyb ka ah ololaha baxnaaninta iyo kasii gaashaamida abaaraha ah ee laga baqayo in deegaanka in deegaanada koonfurta soomaaliya ay ku dhufata in deegaanada koonfurta soomaaliya ay ku dhufato degmada diinsoor waxaa saameyn xoogan ku yeeshay xaaladaha abaaraha ee degmada iyo deegaanada ku dhowdhow sanadihii lasoo dhaafay laga dareemayey agaasimaha waaxda gargaarka iyo hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa sharaxaad ka bixisay qorshayaasha gargaar ee degmada diinsoor ay ka leeyihiin waxaan maanta joognaa degmadii diinsoor ee qadiimiga ahayd waxaan keennay shixnido gargaar ah oo aan diyaarad ku keennay waa markii labaad oo diinsoor aan u soo dirno shixnado gargaar ah oo diyaarad aan ku keennay waxay tiradu ay dhan yihiin lix diyaaradood saddex waxaan usoo dirnay horaan usoo dirnay maantana saddex flight ayaan ka soo dejinay degmadan qadiimiga ah ee diinsoor runtii diinsoor baahida taallaa ma kafayso lixdaa diyaaradood waa magaalo dhinac walba go-doonka ah waa magaalo abaaraha aad iyo aad ugu nugul islamarkaana ay diinsoor ay ku calaamadaysan tahay meelaha hadda taargetka ku ah abaaruhu inay ku dhuftaan dadka degmada diinsoor degan runtii waa waa go-doon waxaa wax loogu keenaa gaari dameero dhinac kastay go-doon ka yihiin ama dhul ha noqoto ama ha noqoto cir ha noqoto hay-adda maareynta masiibooyinka iyada oo intaas og oo ka jawaabaysa baaqii ka yimid madaxdeena qaranka iyo guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka waxa ay deg deg uga soo jawaabtay codsigii ay u soo gudsadeen maamulka degmada iyo kan madaxweynaha koonfur galbeed iyo gudoomiyaha degmada gudoomiyaha diinsoor iyo kan gobolkaba cismaan macalin cabdi gudoomiyaha degmada diinsoor iyo qaar kale oo bulshada ka mid ah ee kasoo jeeda degmada diinsoor ayaa si weyn uga mahadceliyey gargaarka sodma ay la soo gaartay waxayna codsadeen in xaaladooda si hoose loo eego islamarkaana dadka diinsoor ku nool baxnaanin ballaaran ay kaga baahan yihiin hay-adaha guud ahaan ee dalka ka howlgala
xaqiiqdii waxaan aada ugu faraxsanahay in badanna waxaan kala hadalnay baahida ka jirta iyo dhibaatada taalla ay qabaan shacabka degmada diinsoor waa ay ka soo jawaabeen hadda ka hor afar beri ka hor maalintii arbacada ahayd waxay noo keeneen laba boqol iyo afartan iyo saddex kiish halka maanta saddex falayd kale ay keeneen shalayna hal falayd ay noo keeneen markii laysku darana afar boqol iyo labaatan iyo lix kiish oo beriisa haddana dib ay noogu keeneen taasi horaan ugu mahad celinay mar labaad guddoomiyaha maareynta masiibooyinka federaalka master maxamuud macalin iyo dhammaan inta gacan ka geysatay oo uu u sarreeyo madaxweynaheenii koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen xafadahawlaah iyo wasiirka maaraynta masiibooyinka ee koonfur galbeed cabdinaasir caruush wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha cabdulaahi xaaji iyo wasiirkii wasaaradda amniga master cabdiqaadir xasan cabdiqaadir dhammaantiinba waxaan idin leenahay fa jazaakum allah khayra jazaa sidaan shalay idinkugu soo dirnayna iyadoo oo muuqaal iyo maqal ah dadka aan wax siinaynana waa idin tusaynaa anaga ilaahay hayna waafajiyo waxayna loo soo dhiibay sidii loogu soo dhiiba u qaybinaynaa hay-adda sadna walisana deertistay masana anfacan insanuu kordhisto antiyo raashinkiisana deertastay aragni nuu kordhist na gacan qabad walna siis waanbaxaagna magaalada berille dowladda soomaaliya ayaa horey u shaacisay in xaalado adag oo dhanka abaaraha ah laga dareemayo qeybo ka mid ah koonfurta soomaaliya iyo deegaano kale kuwaasi oo saadaalin lagu sameeyey iyo cilmi baarisba lagu sheegay in ay abaartu saameyn ku yeelan karto